wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maamulka gobolka banaadir ku wareejisay dhir loogu talagalay bilicda iyo dhireynta caasimada dalka ee muqdisho munaasabada wareejinta dhirta loogu talagalay dhireynta caasimada soomaaliya ayaa ka dhacday xarunta kaydka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa taasoo ay ka qeybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiiyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya cabdishakuur cali cilmi ayaa sheegay in dhirtan ay ugu talagaleen in lagu beero degmooyinka gobolka banaadir waxaana uu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka hortagaan jarista dhirta taas beddelkeedana ay dhir beeraan waxaa sharaf noo ah maanta inaan ku wareejanno gobolka banaadir noocyo dhirta dhirta maaragta noocyo dhirta ahoo kala duwan oo runtii aan rabno uguna tala galnay in lagu beero tobaniyo toddobada degmo gobolka banaadir waa dadaal soo socday oo sanadkan gudihiisa waa markii saddexaad oo maaragtay aan bixinno dhirtan waxaa kaloo yaallo durjiinada ugu tala galnay xarunta keydka kubcinta dhirta oo runtii dhirtu ay inteeda badan taallo marka waxaan rabno waa intaa maanta intaad qaadan kartiin tiradan halkan ku taallo inta kalena agaasimaha waaxda dhirtii daaq ayaa mas-uul nooga aho waa u fasaxan yahay wixii maanta ka bilowdo inuu idinkala shaqeeyo oo dhirtaas kale ee keedka u bixiyo si magaalada loo maaragtay loo qurxiyo dee faa'iidooyinka dhirta ay leedahay waa taqaaniin waa maaragtay dhirtu waa nolosha noolaha oo dhan dad iyo dunyaba waxaan ka helnaa faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay bilicda magaaladeena ay qurxiso oksijiinka maaragtay neefsiga iyo dhan walbaba agaasimaha waaxda beeraha iyo dhireynta dowladda hoose ee gobolka banaadir doctor luqmaan cali macow ayaa kaga mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiiyo daaqa waxaana uu sheegay in dhirtan ay la wareegeen ay qayb ka qaadan doonto bilicda caasimadda sharaf weyn ayay ii tahay maanta aniga oo jooga xarunta kaydka dhirta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa in aan maaragtay guddoomo tiro oo geed ah oo ay wasaaradda dhirta iyo daaqa ugu tala gashay dowladda hoose xamar maamulka gobolka banaadir saad og tihiinba faa'iidooyinka oo ay dhirta noo leeyihiin maahan wax inta lagu soo koobi karo waa nimco nimcooyinka ugu fiican oo ilaahay nagu manaystay weeye oo dadka iyo dunyadaba maaragtay manaafiic oo gaara ku leh hal geed haddii la beero waxbaa la qabtay waxay dhaantaa geed lama beerin dhireynta caasimadda dalka ee muqdisho ayaa qayb ka ah bilic soo celinta iyo horumarinta caasimadda soomaaliya waxaana dhirtan ay la wareegeen maamulka gobolka banaadir lagu tallaali doonaa dhammaan degmooyinka gobolka banaadir